amaa bacd waa aayadda toban ee ka mida suuratu saba suuradda ku xigta axzaab aayadda toban wey toban walaqad aataynaa daawuuda mina fadla yaa jibaalu awibii macahu waطayr waalannaa lahu lxadiid an icmal saabiqaatin waqadir fi sard wacmaluu saalixaa inii bimaa tacmaluuna basiir wlisulaymaana ariixa quduwuha shahru warawaaxuha shahr waasalnaa lahu cayna alqit wamin aljini man yacmalu bayna yadayhi biidni rabbih waman yaziq minhum can amrina nudikhu min cadaabi saciir waxa aayaadkan ay ka waramayaan arrin la xidhiidha dhinaca taariikhda ambiyada iyo sida ilaahay uu ugu sakhiray ambiyada qaarkood awoodo isagu uu leeyahy uu u siiyey waa labadaa nebiye isdhalee daawuud iyo sulaymaan ambiyana way ahaayeen boqorro madaxana way ahaayeen dhinaca qisadu waa tilmaamaysaa imtixaan ilaahay uu ku imtixaanay ambiyadan uu nicmaynta u nicmeeyo weeye waxaa labaadoo ay tusinaysaa ilaahay addoomihiisa waa wanaagsan marka uu awoodda siiyo xaqay u adeegaan uguma adeegaan shaydaanka iyo baadilka iyo kibirka laakiin xaqay ugu adeegaan sida aad arki doonto awooddooda iyo aqoontooduba waa lil islaaxi laa lilifsaad dhulbi'is maahae waa dhul hagaajin weeye sulaymaan iyo daawuud iyo dulqarnayn iyo taaluud iyo ambiyada kaleba nebi maxamed uu khatimay calayhi salaatu wasalaam taariikhdoodu taasay muujinaysa in badanoo fircoon aabba uu yahay oo qur-aanku uu ka warramay qisadoodana aqoontooda iyo awooddoodu inay wax fasahaadisay oo aanay waxba aan hagaajinin baa nasku uu tusaale ka dhigay waxaa qisada ka muuqanaya markaa amhaal cibrooyin casharo ka taariikh ahaanoo qura ma aha in loo qaato laakiin waxaa lagala baxayaa waxyaabo badanoo duruusoo kuwaa ku saabsan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi walaqad aataynaa daawuuda nebi daawuud waxaanu siinay minaa fadlan xagga yaga dheeraad baanu ka siinay dheeraadkii baa ilaahay uu sheegay diin iyo duunyaba inuu ahaa wuxuu ugu deeqay labadaba u ahaa markaasuu ilaahay waxa uu la hadlay makhluuqiisa qaar ka mid ahoo uu daawud u sakhiro waxa uu yidhi yaa jibaalu buurihiiow awibii macahu la jiibi daawuud markuu ilaahay dikrigiisa akhriyayo watayra maca atayr shimbirihiowna ku darmada wa alannaa lahu lxadiid xadiidka bahalka laydhaahdo adag ayaanu u dabcinnay baa ilaahay wuli loo jilciyey oo muxuu ku qabanayaa an icmal saabiqaat ay icmal buu ilaha yidhi samee saabiqaat duruucan saabiqaat diraca laga gashado dagaalka oo waasica waqadir fi sard qadir habee fi sard musbaarka iyo silsiladda iyo boolkana isku habee wacmaluu saalixan camal wanaagsanna sameeya oo wanaagga u adeegsada innii bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan waan arkayaa buu ilahay yidhi walisulaymana ariix waxaanu u sakhirnay nebi sulaymaan dabaysha quduwuhaa shahrun kallahaadeedu waa bil wa rawaaxuhaa shahrun caraabaheeduna waa bil in bil la socdo way sii kallahaysa in bil la socdana way soo caraabaysa maalin socodkeedu waa laba bilood weeye wa asalnaa lahu waxaanu u qulqulinay oo aanu u butaacinay cayna alqitr ildhanoo soconaysoo naxaasa si uu darsado wuxuu doonaya ugu dhawaadayo wa min aljin jinkiina waxaanu u sakhirnay sulaymaan man yacmalu bayna yadayh qaar hortiisa ka adeega oo helan biidni rabbi ilaahay baa saa amray iyaga waman yasiq minhum ka ka leexda ee jinka ka mid a can amrinaa amarka yagaa aanu siinaanu yidhi sulaymaan u shaqee ka dhan uga leexda nudiqu waxaanu dhadhansiin doonaa min cadaabi saciir cadaabka saciiree kulul maxay qabanayeen kuwa loo sakhiree jinku yacmaluuna lahu waxay u adeegayeen ooy u samaynayeen maa yashaau wuxuu doonuu isagu farta ku fiiqo oo maxay ah min maxaariibo dhismayaal dhaadheera wa tamaaiila taalooyina wa jifaanin xeedhyo waaweynoo colaalku wax ku cunaana xeedhyahaasoo kal jawaab darka geeloo kala ah wa quduuri raasiyaat wa quduur iyo dheriyo raasiyaatin rakiban oo aan la qaadi karayn icmaluu baa ilaahay uu shaqeeya aala daawuuda daawud iyo aalkiisiyow reer daawuudow camal fala baa ilaahay uu wuxuu idin faray adeega shukran idinkoo mahadna uu camalkaasi yahay wa qaliilun waxaba iskaba yaroon badnayn buu ilaahay yidhi min cibaadiya shakuur addoommahayga kuwa mahadnaqaa ma badna buu ilaahay yidhiye way yar yihiina kuwa yar ka mid nooda falamaa qadaynaa calayhi markii aanu ku xukunnay sulaymaan almowta geerida ee geeri ilaahay uu ku qadaray ee uu ka xaq qaatay rabbi ee uu dhintay maa dallahum ma tusinin jinkii calaa mowtihi inuu dhintay ma tusinin ilaa daabbatu lard dhulka xayawaanka yara joogay aboorka la ydhaahdo ayaa jinkii dhammaay ee isxariifinayay tusiyey inuu sulaymaan dhintay taakulu min sa'atah tukubihii uu cuskaday ayay hoosta ka cuntu dhacay falamaa khara markii uu dhacay sulaymaan intuu dhintay tabayanat iljin jinkii waxa ay ogaatay oo u caddaaday allow kaanuu yaclamuuna alghayb allow kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yaclamuuna alghayba waxa maqane soo socda hadday wax ka garan lahaayeen maa labisuu inaanay kuba negaadeen fi lcadaabi almuhiini shaqadan adag hadday inuu wax soo socdo wax ka garan lahaayeen sulaymaan inuu dhintiyo inuu dhimanaya wax ka garan lahaayeenoo hawshan sanadaha ay ku jireen adag way ka dhaqaajin lahaayeen laakiin waxba waanay ka garanay qaybka ilahay unbaa og dhowrkaa aayadood sidaasay isugu mareenay u koobeen qisadii labadaa nebiye isdhalay iyo sakhiraadda ilaahay u sakhiray waxyaabaha loo sakhiray sidaa aada arkayso labada arrimood bay isugu jireenoo diin iyo duunyada laakiin awoodsiinta ilaahay uu siiyey iyo karsiinta xagga diinta ayaa la horraysiiyey leanna waa raasamaalka kow ah raasamaalku qofku leeyahay kowda ahy waa diinta waa camalka waa caqiidada iyo sahayda sidaa darteed baa ilaahay uu ku ammaanay tasbiixdii iyo cibaadadii waxaa kale oo nebigani uu caan ku ahaa kitaabka lagu soo dejiyey akhrintiisa kitaabkaa zabuura lagu soo dejiyey akhrintiisa caan buu ku ahaa mid ku cod wanaagsan buu ahaa oo ilaahay uu siiyey cod qiiro leh yu'ahir oo wax saamaynaya lianna alkalimata alxaya min alqalbi alxay kelmadda nooli waxay ka soo baxdaa qalbi nool kelmaddu markay qalbi nool ka soo baxayso way saamaynaysaa cidday gaadho sidaa daraaddeed bay dhaqaajisay jaamidaadkii qalalaa sida buurahoo kale iyo xayawaankii aan hadli jirin sida shimbirahoo kale markaasay la jiibiyeen cod wanaaggiisa khushuucduu leeyahay ilaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhegaystay saxaabigii qaariga ahaa ee abi muusa alashcari habeen isagoo qur-aanka ku cibaadaysanaya markaasuu la yaabay cod wanaaggiisii iyo codkani sida uu khushuucda u leeyahy iyo sida uu qur-aanka sida ta'anigeed degan u akhriyayo markaasuu yihi laqad uutiya haada mizmaaran min mazaamiiri ali daawuud cod baa ilaahay uu siiyey ninkan codkii nebi daawuud oo kale iyo aalkiisii ah abi muuse u sheeguu yihi xalay anaa ku dhagaystay nebigu markaasuu abi muusena lahaa wallaahi low kuntu aclam annaka tasmacunii la xadartu qur-aanka waan sii qurxin lahaa oo waxaanan ogeyn inaad idhegaysanayso marka maadaamuu nebigu yihi codkii aali daawuud oo kale abaa ayaa la siiyey abi muuse alashcari waxyaabuu ku ahirayay buuraha iyo xayawaanka ee uu ku saamaynayay baa uu ka mid ahaa codku iyo khushuucdiisu yaa jibaalu awibi macahu waayr marka bani aadam dhaafoo kuwaasuu saamaynayay way la jiibinayeen leannahu buurtu shucuur bay leedahay shimbiruhuna shucuur bay leeyihin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum ilahay baa shay waliba wuu tasbiixsanaya idinkun baan garanaynin low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah haddii halka laynaga soo dejiyo qur-aanka iyaga lagu soo dejinayo lagu akhriyayo buuraha waabay dildilaaci lahaayeen marka taasi macnaheed wax la baciidsada inaan ahayn baynu ku muujinaynaa inay buuri hadashay inay qur-aan akhrida iyo inay shimbir akhriyeen intuba yaa jibaalu awibii macahu waayr marka lataaifka ama waxyaabaha aayaadka laga faa'iidayo ba ay ka mid tahay inuu ilaahay daa-uud sheegay inuu waxyaabaha u sakhiray oo diin iyo dunyo labadaba uu isugu daray tankiirkan ilaahay alfadla aanu odhanine uu fadlan yidhi waa fadlan cadiiman khasasnaahu bihi min bayni saa'iri alambiyaa dheeraad ilaahay uu siiye weeye nebigan waxyaabahan uu sakhiray sidoo kale sulaymaan lix iyo toban meelood buu qur-aan ku sheegay lix iyo tobankaaba intooda badani wuxuunay u badan yihiin litacdaadi aalaa'i illaahi calaa sulaymaan nicmooyinka ilaahay uu sulaymaan siiye oo qur-aanku uu badinayo aada u tilmaamayo siyaabaha kala duwan mar wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa nin caqli badan oo fariid ahoo aragtidiisu dheertay muwafaqahoo wixii xikmada si deg dega waafaqa wa daawuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxars markaasaa ilahay uu tilmaamay fafahamnaha sulaymaan dhacdo isagiiyo aabihii ay wax xukumayeen ayaa ilaahay uu ku ammaanay sulaymaan in la siiyey xikmad la xidhiidha xagga aqoonta marka isagaaba odayga ka dheereeyey oo qadiyadii fahmo xukunkeedii wanaajiyey mar inuu shimbiraha la hadlayo oo wariha sulaymaanu daawuud oo qaala yaa ayuha nnaasu cullimnaa mandiqa tayr mar inuu ilaahay dabaysha u sakhiray sida halkan oo kale mar in loo sakhiray naxaastii adkaan jirtaee dabka u baahnayd oo dee laba dhalaaliyey iyadoo dhalaashan uunbay bahashaasi qulqulaysaayoo collaalkuunbuu odhanayaa dara oo sida biyaha meeshaa doontaan ku shuba marka lagu shubana waa lagu way ku dhalaalaysaa way ku adkaanaysaa wa asalnaa lahu caynan qitr mar waxaa loo la tilmaamay jinka iyo in loo sakhiray kuwo aan cidibo karin washayaaiina kula bannaain waqawaas wa min aljinni man yacmalu bayna yadayhi biidni rabbi kullu dalik waa fadliga ilaahay uu siiyey daawud iyo aalkiisa waxaa kaloo cajiiba waxaa la yaqaanay bahalaha shayaadiinta iyo cafaaridaas dee dadka hadday soo agmaraan inay dhib ula yimaadaan sidaa daraaddeed baa dhibkooda ilaahay uuna faray inaynu ka magan gallo waqul rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaiin wa acuudu rabbi an yaxduruun ilahay kuwaasi aanay igu soo ururin inaynu idhaahno inu sidaa ilaahay uga magan gallo ayaa layna faray kuwiibaa isaga loo cabidiyey oo la yidhi way heelan yihiin oo way adeegayaan oo amarkiisa ma khilaafi karaan waa taskiir sidaa ilaahayba uu ihi markaa amarkiisa ka baydhaa waa cadaaban yihin waaya xagga marka la eego tafsiirkooda aayaadka ama aynu kelmad kelmad gelayo waxaa ku jira xagga luqada luqa ayaa ku jira wa alanaa lahu lxadiid xadiidkii baanu usakhirnay sidii ay culamaau lxadiid u odhan jireen qad uliina liabi daawuud alxadiid kamaa uliina lidaawuud alxadiid sulaymaan ibnu ashcaf caalimka la odhan jiray ee ka mida min ummahaati sibt lixda kitaaba waaweyne cilmu lxadiidka kitaabkiisuu ka mid yahay baa culimada muxadisiinta waxay odhan jireen waxaa loo sakhiray oo loo layliyey alxadiid cilmiga xadiidka iyo xifdigiisa iyo ururintiisa sidii daa-uudba loogu sakhiray alxadiid marka xadiidku dee waa la yaqaan tacdiya howl badan baa ku baxa sida loo dhalaalinayo iyo dhanka la doonayo in loo jeediyo sidii loogu jeedin lahaa sida dhoobadoo kale ilahay uu ka dhigay macnaheedu waxa weeye kolkaas sidaan u eegto waa horumar iyaa ilaahay uu siiyey ambiyadan aan ilaa hadda lahaynba dabaylo diyaarada laga dhigta iyo bahalkan adag ee daamurkan iyo naxaastan iska qulqulaya iyo xadiid dhooba u egaadiyo miyaa la haya ilaa hadda laa waa tichnolojiyadii ilaahay wakhtigaa horumarka ummaddaa siiyeeba ahayd laakiin tujaaha alkhayr iyo adeega xaqay uga faa'iidaysanayeen nebigana wuxuu ahaa tumaal oo wuxuu yaqaanay qalabkan dagaalka laga gashada samayntiisa qalabkaasina mid iska liituu ahaa isaga ka hor wakhtigii isaga ka horreeyey wuxuu ahaan jiray waslado balballaadhanoo qofka dagaalamaya isku difaacaya aanu laba dirgan karinba oo culus markaa ilaahay isagu ku ilhaamiyey waa loo furay dabeedna waxaa loo tilmaamay siduu bahalkan u khafiifin lahaa si uu qofka dhaqdhaqaaqiisa ula jaan qaado si fududoo wanaagsan kolkaasaa la yidhi anicmal saabiqaatin waqadir fi sardi saabiqaat waa duruucan saabiqaat dirac waa bahalkaa laga gashanayo ee dabka ka difaacaya iyo hubka kaa gasha baa layihi ha noqdo kaas kaa sameeyo ha noqdo saabiq midaan dee qofka ku dheganayn laakiin ka yaro waasica had iyo jeer waxyaaba wax ku dhibi jira waxaa ka mid ahaa silsiladahanuu iska suran yahay abwaasha iyo masaabiirta isu haysa usbaarku yuu noqonin mid daciifahoo sii kala daayay yuu noqonin mid qofka xagtoomuda waqadir fi sardi taqdiirkuna waa habaynta sardiguna waa musbaarka marka musbaarka ku habee waa tilmaan ilaahay sidii nuuxba ugu tilmaamay doonida sidii uu u samayn lahaa injineer murshidkiisa iyo ka hagaya uu yahay ilaahay waxba kama xumaanayaan waxay iska weydaaranayaan ma jiro sidaasaa dabeetana ilaahay uu tilmaamay farsamadii berigaa uu dhigay waxay noqotay mid aada looga faa'iiday oo lasii horumariyay oo dabeetana dadka uu ka faa'idaystay wixii ka dambeeyey tilmaantaa ilaahay timid awgeed wacmaluu saalixan camal wanaagsanna sameeya waa iyagoo shaqaysanaya la camal fiicanna sameeya waxaa samaynaysaan oo dhanna waan arkaa marka waxaynu ka faa'iidaysanay ugu horeyn horumarka ilaahay uu cilmiga ku bixiyo cilmigaasi ka diinta ha ahaado ama ha ahaado kan duunyada lagu horumarinayo labaduba inay fadli iyo dheeraad yihiin baynu halkaa ka aragnay oo nidaamka had iyo jeer ruubaanta iyo ragga kaniisadu ay waxa ay aragtida ay qabaan ee odhanaysa adduunyada iyo horumarkeedu waa wax liitoo lagu habsaamayo oo ilaahay kaa fogeynaya maya ilaahay wuxuu ugu mano sheegtay ambiyadan horumarka uu siiyey wuxuu ku tilmaamay inuu fadli yahay cilmigii maadada iyo horumarkii laga gaadhayay iyo wixii la qabsanayay ayaa intaba ilaahay uu ku tilmaamay inay dheeraad ilaahay uu ambiyadan siiyey tahay dheeraad u yahay saa darteed baa ilaahay uhi wa anzalna alxadiid fiihi ba'sun shadiid wa manaaficu linnaas xadiidka waan soo dejiyey baa ilaahay uhi isagoo dhib iyo dheefiba ay ku jiraan macnaha dhibku waxa uu tilmaamayaa alsinaacaat alxarbiya waa wixii loo adeegsanaya hubnimo manaaficduna waxay tilmaamaysaa alsinaacaat almadaniya waa dheeftii loo adeegsanayay xadiidka kale ee markaas ahayd intifaaca kale laba xolo aynu qabsanaynaba intiisa badan xadiid baa ku jire wax kastoo adeegayabe marka waa fadli idan taas waxay tilmaamaysaa in dadka muslimiinta aan lagaga horaynin waxqabsiga adduunyada ila waa kuwaasoo ambiyada mid ilaahay uu ku ammaanay horumarkii maamul iyo siduu ugu adeegay xaqa iyo horumarkii farsamo iyo horumarkii tijaaradeed iyo horumarkii ciidan intaba hormuud bay ka ahaayeen ambiyadu marka dadka muslimiinta ah ee maanta lagu qanciyo inay iyagu noqdaan adcafu nnaas dadka kuwa ugu daciifsan noqda baa layidhi markaasay nacasnimadooda yidhaahdeen waaya hubkii dhaqaalihii hogaamintii dee markii laga adkaaday baa layi colka xagga dambe idinku ka socda oo xagga horeha soconina waa adiga arkayo laba dowladoodoo isbarbar ah ayaa lagu leeyahy tanina hubka haysanaysa dhaqaalaha haysanaysa hogaaminta haysanaysa israa'iil kuwan kalena waxaa la soo rara carabta kale looma ogola khaliij kale looma ogola bari dhexo kale looma ogola corneyl khadaafi baa la yidhi adugu waxaagoo dhan raro maraykan baa la geynaya maraykanna lama geynayo israa'iil baa la geeyey waxalla wixiu dhaqaalihiisa iyo balaayiinkii dollara shidaalka ku baxeen iyagaa lagu wareejiyey waana is-ag yihiin marka sidaasaa khiyaamada maku baraa ayay arrinta ku soconaysa idan markaa dadka muslimiintaa fadligan ilaahay uu bixinayo inaan looga badsanin weeye wakhtiyadii khilaafa alislaamiya intaanay dhicin ee turkiya kasii jirtay waxaa la tilmaamaa laba kun oo markab bay lahaayeen ciidamadoodii badda ka dagaalami jiray sida taariikhdu ay xusayso ingiriis iyo yurub kale toona umay dhoweyn ciidamada badda ka dagaalama laba kun oo markab wakhtigaa lahaa waa nineteenkii kun iyo sagaal boqol iyo tobankii markii dee intaan la rigay waa cajiib weeye marka cumuuman saasuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisuna waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa aayaadka ama qisadaa daawuud inaanay kala hadhayn diinta iyo duunyadu oon la odhanaynin diintu waa mid lagu jiboodo qiirada qofka la xidhiidha oo xidhiirka isagiiyo ilaahay oo qura ka dhexeeya ma gelaysa awood iyo hogaamintoona laakiin labadiiba saasaa ilaahay isu raaciyey horumarkii cibaadada iyo horumarkii adduunyada ayaa labadiiba ilaahay uu israaciyey adiga arkaya fadli baa lagu wada tilmaamay wacmaluu saalixan baa la leeyahy markaad adduunyada qabanayso markaad shaqada ku jirto markaad horumarka samaynayso wacmaluu saalixan weeye marka aad masaajidka goobta cibaadada joogta wacmaluu saalixan weeye majaal alqiyaada hogaaminta markaad joogta wacmaluu saalixan mar walba kaalintaynu u qumaynaynu u taagannahay diin iyo dunyo la kala saarayaa ma jiree dunyaduna diintay u adeegaysaa diintuna dunyaday u adeegaysaa oo diintaba ilaahay wuxuu u keenay danta dadka maaha culayska dadka laakiin danta dadka ayaa loo keenay maa jacala calaykum fi diini min xaraj waa qofka si fiican u garanaya diinta iyo maqaasida iyo asraarta shareecaddu ay leedahay waqadir fi sardi marka sardigaasina saasuu noqday silsilada waxa isu haya weeye had iyo jeer masaabiirta yar isu haysa waxaan u tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofku wax uu cuno waxa u fiican waxa gacantiisu ay soo saarta buu nebigu wa kaana ya'kulu daawuud min kasbi yadi xadiidkii saxiixa ahaa daawudna waxa uu cuni jiray waxa gacantiisu ay soo saarto ee uu shaqaysto ayuu cuni jiray markaasuu habeenkii ka warramay siduu u cibaadaysan jiray iyo soomkiisii maalintii inuu ahaa soomka ilaahay ugu jeclaa iyo salaada ugu jeclaaba tii daawud markaasaa wuxuu sii raaciyey wa kaana laa yafiru idaa laaqa markuu cadowga la kulmana muu cabsan jirin wuxuu ahaa qof geesiya wuxuu ahaa qof shaqaysta wuxuu ahaa qof cibaadaysta intaaba caan buu ku ahaa waa namaadijta tusaalayaasha dadka muslimiinta ay ku dayanayaan wey ambiyadu innagana waad arkaysaa dadkeennii waxay soo baxeen fa huwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa ya'ti bikhayr sanam baa ilahay oo caynkan kaga warramay markuu ka sheekaynaya sanamyaasha xunxune ay caabudaan gaaladu qofka caabudayuunbaa kolba dhan u wadaa oo kolba dhan u jahaynaya dhankii loo jahayo bari iyo galbeed toona khayr kama keena baa ilahay wuli laakiin ka haystunbuu culays ku yahay innagii aqlabiyadeenni waxaynu noqonnay dad culaysa inta yara ama dabad joogta ama halkan tijaarad ka wadaa baaqiga dadkuba culays uu ku yahay boqolkiiba tobanka dhaqdhaqaaqaya inta kale u qayilayaan lacagtooday ku qayilayaan lacagtooday ayay ku israafayaan ay ku xadgudbayaan iyagoo dadku awood leh oo dhinacyo fara badan ka shaqaysan kara oo waddankii uu barwaaqo yahay marka waa mushkiladaha runtii u baahan saxidda wlisulaymaan ariixa quduwuhaa shahrun warawaaxuhaa shahr sulaymaan dabayshaan u sakhiray baa ilaah ariix dabayl waa la yaqaanaayo meesha ay marto weliba teeda dheeraynaysaa ee saacaddii intaasoo kiilo goynaysaa wuxuunaynu maqalnaa waxbay jajabisay iyo magaalooyin dhanba intaasoo bilyan khasaare gaaraya soo gaadhsiisay baynu maqalnaa tiibaa ilaahay uga dhigay mid u sabaynaysa oo u soconaysa sida diyaaradda colkiisuu soo faylinayaa jiniyo insi iyo shimbiro iyo waxaa gabaara gurdaynaya isdhex socda dabeetana waxaa la fuulayaa diyaaradda loo yaqaano dabaysha waa cajiib wey wlisulaymaan ariixa quduwuhaa shahrun warawaaxuhaa shahrun quduwi waa ka lahaada rawaaxuna waa caraabaha markay sii caraabayso iyo markay soo caraabayso waa dee gelin socod gelinkii hore waa iyo gelinkii dambe waa maalin un adigu dheh aan weliba dhammayn haddii caraabiya ka lahaad la yidhaahdo maalinkuma dhamma socodkiisu waa in yaroo hore iyo in yaroo dambe intiibaa noqotay laba bilood meelahaasuu ka fuulayaa shaam iyo dhulkaa iyo ciraaq iyo xaggaa kabul bay tegi jirtay halkaasuu wax ka soo daberayaa iyo aasiyadaa shisho haddana uu ka soo caraabaya saasuu ku socdaa ilaahay wuxuu ga dhigay ruhaa mid laylyan oo aantii wax dabarogi jirtayba ahayn waasalnaa lahu cayna alqitr qidrigu waa daab waxaa bahashaa naxaasta la idhaahdo il cayntuna waa il arsalnaa ma aha laakiin waa asalnaa dadka qaarkood baa khalda lafdiga qur-aanka arsalnaa yidhaahdee wa asalnaa asaala saala almaau biyibaa qulqulay asalnaa ilaahay baa ka dhigay mid qulqulaysa xaastii baa laga dhigay mid iska dhalaashano diyaara sidii aabihiiba dhoobo looga dhigay xadiidka marka waxaa loogu talagalay si caajilahoo degdega si looga faa'iidaysta bahasha naxaasta wax waloo lagu habaynayaba iyada iyo maartiiba wax waloo lagu qurxinayaba ilaa waa kii indha sarcaadka udhigay yaabtay boqoradii reer yamaneed markii uu ku soo dhoweeyey fooqii cajiibka ahaa sidaaad ka akhrii karayso suuratu nam waxyaabaha ilaahay u sakhiray horumarka ahaa waxaa ka mida jinkii laga carari jiray buu u cabiidiyey wa min aljinni maa yacmalu bayna yadayhi biidni rabbih bayna yadayh xagga horey ka adeegayaan way hor socdaan ilahay idamkiisa biidni rabbihi ilaahiisa amarkiisa idankani inuu amar yahay waxaa kuu muujinaya waman yaziq minhum can amrina amarka yaga kaka leexda ayaa ilahay wuli cadaabku lul baan dhadhansiin doonaa marka idankani waa amar iyagii buu ilaahay amray ilaa sideedaba jinka ilaahaybaa amra quluubtooda haya amarkiisay hoos yimaadaan isaga iyo gaaladuba marka haddaad ilaahay ka tala qaadato oo aada ilaahay ku xidhato oo aada isaga tala saarato jinkana wuu kuu cabiidinaya gaaladana wuu kuu cabiidinaya haddaad jinka ka firdhataad ka baqato gaaladana ka baqato iyagana ilahay wuu kugu sallidaya balogoo wuxuu waa makhluuq adigoo kale ah kolba cabsidaada ilaahay aad ka qabtaa iyo tala saarashadaada iyo yaqiintaadu inta ay la-eg tahay ayuu baqahooduna la egaanaya sidaa daraaddeed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu ihi wanusirtu birucbi masiirata shahrin wuxuu nabigu leeyahay waxyaabaha ilaahay uu siiyey waxaa ka mid waa nebi maxamede waxa ilaahay uu igu hiiliyey masaafad bil la socdo marka aan cadowga u jiro in laiga baqdo meel bil loo soconayo cadowga ii jiraa iga baqanaya wuxuu uga baqanayaa baquhu ilaahay ka baqday awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana akhwafa annaasi wa adqa annaasi lilaah baqahu ilaahay ka baqanaya daraaddeed ayaa kuwaa baqa ilaahay uu ku tuuray leannahu quluubtooda yagaay qaladkay fahmeen dadku ayaa runtii arrintaasi ay saxaysa ee ay cid kale dadku markaana ilaahay ka baqayn markay yihiin asxaab almacaasi wa asxaab aldalaalaat dad ambaday kolka ay noqdaan gaalada aad bay uga baqayaan asxaab almacaasi way ka baqayaan shayaadiinta way ka baqayaan meel walba sidii carruurtii mulaca ka carari jirtay waxba ka soo baxaya meel walba waxba ka soo baxaya waa la dureeyey kanuu sidan uu yahay kadaa buu yahay marka nimankan iyaga ah saas arrinkoodnooda leanna qofka muuminkaa dikrigii ilaahay buu adeegsanayaa baa kuwa culamaa suluuk yidhaahda shaydaanku waxaa lagu maaali karaa inuu yahay baalka aygoo kale alkalbu mila alkalb aygoo kale ayga had iyo jeer haddii uu mid halkaa kasoo dhababaceeyo bahal ay oo la carbiyayoo guri iyo beer iyo wixii lamida ilaalinaya wax kale oo kaa joojinaya oo kii carbiyey afyaqaanay aan ahayn ma jiro dadka kaleo dham hadday idhahdaan waar ka joog caliy ka joog hadday idhaahdaan joogsan maayo siduu soo dhababacaynayo boqonta kugu dhufanaya laakiin kii afyaqaanay ee isagu carbistee meesha ku haysta kelmadunba odhanaya waa kaa istaagay iska dhaqaajiye iska tegay war iska daawan buu leeyahy lahjadiisiunbuu kula hadlaya ka dhexaysa marka kalbigan isaga ah wuxuu ka amar qaataa addoon uu yahay oo ka adag ilaahay boqorka hay abuuray fastacid bilaahi baa lagu ihi markaa ilaahay uga jooji marka ilaahay baa waxau leeyahy biidni rabbi ilaahay amarkiisii baa markaa uu ku heelanaa ilaahay baa halkana waxau ihi mar waman yaziq aad kaka leexdee minhum shayaaiinta ka mida can amrina amarkaanu nidhi sulaymaan u shaqee kadhan uga baydha ee fallaagooda nudiqu min cadaabi saciir saasay ahaayeen oo markaasaa dabeedna qaarkooda xidhxidhnaayeen oo ahaayeen qaar iyaga markay madax adkaadeen silsida un lagu xidhi jiray waxyaabahay u adeegayeenna ilaahay uu tilmaamo waxa uhi yacmaluuna lahu maa yashaau wuxuu doonu ayay u samaynayeen min maxaariiba wa tamaaiil maxaariibtu waa dhismayaasha dhaadheer dhismaha kor u dheer weeye tamaaiishuna waa taalooyinka taalooyin bay u samayn jireen kala duduwan oo markaa sawiro ah jifaantuna waa xeedhiyo xeedhadu may ahayn xeedho sahlan waa xeedho jiniyeysa wax ku cunaya xeedhada jiniyeysa ay isugu imanayaan dee jinna meesha uu soo galo waxbuu marinaya kuwaa xeedhadoodu ma yara waa kaljawaab jawbku waa darka darka geela waaweyn lagusoo geela faraha badan lagu soo horaya dhaadheer darkaasoo kale xeedhaday noqoto xeedhada noocani dabcan disdideeda halkee la saaraya ilaahay baa waxa ama disdeeda caynkayt waquduuri raasiyaat qidrigu waa dheriga raasiyaatna waa ereyo luqaa baa ku badane waquduur waa jamcu qidr dherigii wey xeedhadan iyada ah dherigii lagaga soo guraya lagaga afrogay waa raasiyaat way iska taagan yihiinoo meel bay waa qaar haabit ahoon la qaadqaadi karayn dabkunbaa lagu hoos shidaa cafaariidaasaa laba rogaysa tanna saasaa loo qaadayaa saasaa lagu dhargaya shayga yidhaahdo shukrigu laysa bilqowli walaa bilqalbi faqad bal huwa maca alcamal ma aha shukrigu qowlkoo qura iyo qalbigoo qura inaad alxamdu lilaahi tidhaahdo intaasoo qura maaha laakiin saddexdoo la israaciyo wey inaad afka ka tidhaahdo aaminsan tahay isla markaana aad camal ku qabanayso icmaluu baa ilaahay wuri camal fala camalku muxuu yahay shukran liajli shukri idinkoo ilaahay u mahadnaqaya camal sameeya marka alxamdulilah arrinku lagaaga hadhi maayo marka aad doonaysa inaad ilaahay u mahadnaqdo laabudda min camal camal waa lagama maarmaan camalkaasaa tilmaamaya inaad mahadnaqayso waxa ilaahay uu si raaciyay in kastaba insaanku ha u faydfaytay inuu shukri u camal fale eh ma dhammayn kara ilaahay shukrigiisa inta mahadnaqdaana way yar tahayba waqaliilun min cibaadiya shakuur addoommahayga inta mahadnaqaysaa way yartay ka mahadnaqay laftiisuna shukrigiisu way yaryahay leanna ilaahay baa yidhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay nicmooyinkiisa u baahan in laga mahadnaqa haddii ays idhahdaan kow kow kow dhaha ma tirin karaysaan nicmada aad iyadii tirin kari weyday shukrigeeda sidaad ula imanaysa leanna waxa ay culimmadu leeyihin inaad shukrido oo ilaahay aad ku mahadnaqdo lafteeda ayaa nicmo ah nicmadaasi aad uga sii mahadnaqaysa iyana waafajinta shukrigii lagu waafajiyey ayaa nicmo ah nicmadaasina nicmo kale waxay u baahan tahay shukri kale shukrigaas shukridaana wuxuu usii baahan yahay shukri kale waa tasalsul waa xidhiidhaan dhammaanayn marka arrinka ilaahay iyo xaqiisa in la mariyo ma suuroobayso inuu insaan ku dhammaystiro waayo addoomi baa laguuhi waa yaryin inta mahadnaqdaa mahadnaquna wuu yaryahay nicmadii baana tirin karayn shukriga baa isaguna u baahan shukri kale wa qaliilu min cibaadihi shakuur labada mafhuume marka aad ka qaadatay waxa weeyaan aayaddu ay kuu caddaysa shukrigu inuu camal ugu muhiimsan yahay iyo in runtii aan ilaahay loo koobi karayn shukrigiisa marka axkaamta inta lafdiga markaynu dhammayno waxa haddaba iyadu iska macruufa ina bani aadam kiisa wanaagsan iyo kiisa xun gaalkiisa iyo islaamkiisa caabudkiisa iyo caasigiisa lagama maarmaan waxaa inu halkan ka caraabo cid kastoo halkan joogtaa maalmay qaadataa maalmaha shar iyo khayr waxay ku qaadataba waxay ku jirtaa innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan qof waliba wuu ordayaa wuu guclaynayaa haddaba geeri buu ku xukuman yahay qof waliba qof baa inagu waaraya ama ummad baa inagu waarayso aan inaga tegayn ma jirto nebi sulaymaan oo waxaasoo dhan ilaahay uu isugu hagaajiyey oo aan la arag milkigiisa wax la mida maalinunbuu malagii u yimi ammaanada ka qaadayay kolkii geeridu ay ku timid iyaba waa cajaa'ibe jidhkiisii halkii ofiskii ama xafiiskii wax ka xukumayay ayuu ama taagnaa ama fadhiyay si kasta ha ahaatee sidii uu markuu xukumayay ahaa ayuu may naftu kaga baxday hadduu meel istaagi jiray ama uu meel ku tiirsan jiray ha sidii unbay naftu kaga baxday xan baa iska jirtay odhanaysa malaa waa sida innagaba in badan ka dhaadhacsane waxaan dadku ogeyn bay jinku ogyihiinoo heybka la xidhiidha taasina dadku way isku qanciyeenoo insiguunbaa kuwaa xaggooda sii eegi jira o odhan jiray war kuwaas way naga xariibsan yihin haybkana wax badanoo aynaan ogeyn bay ogyihin nimankii shayaadiintii iyo jinkii insi iska daayo sulaymaanun bay halkii ka eegayeen imise bilood bay shaqeeyeen imise sanay shaqeeyeen ilaa inta arrinkiisa uu gaadhayo eeriyadii uu ku fadhiya inuu aboor cunayo oo dabeetana dhulka uu gelaya intaasay heegankii iyo howlgalkii ku jireen jimankii iyo shayaadiintii aboorku intee in leeg buu ku baxaa markaanay dee meeshu meel abooraysanoo uu ku badan yahay aanay ahayn xaaladdu caadi tahay bila dheh u yaraan marka wixii uu ku tiirsanaa iyo wixii ushii uu haystay ayuu bahalkaasi hoosta ka soo cunay daabat lardi waxa la ydhaha afcarabiga alaradatu ardu iyo arada baa la ydhaha marka alaradatu bahashaa yaro la ydhaahdo aboorka kaasaa soo cunay itaalka yar kaasaa ka ogaaday geeridii ama ogeysiiyey jinkii nag buu ka dhigay bahashii miinse-adu waa tukubihii wixii uu cuskanaya weeye ama tukube ha noqdo ama miis ha noqdo wixii uu cuskanaya miinse-ada marka hore tukubaha laydhaha kiibuu hoosta ka cunay jinaasadii dhan bay u dhacday may qurminoo ilaahay baa ilaaliyey halkaasaa lagu gartay inuu dhintay sulaymaan markii falamaa khara kolkuu dabeedna dhacay ayay jinkii garteen allow kaanuu yaclamuuna alhayba maa labisuu fi lcadaabi lmuhiin hadday heybka soo socda iyo mid dhimanaya iyo mid intay wax ka ogaan lahaayeen inaanay cadaabkan kulul ku nagaadeen cadaabka kululna waa shaqada adag shaqadaa adag kumay sii jireen dadkii iyo iyagiiba waxay ogaadeen nimankan inaanay waxba dhaaminayana makhluuq kale un yihiin oo bani aadamka ag tubanoo ka yara duwanun xagga abuurkooda aayaddu markaa waxay ka warrantay milkigii sulaymaan halkuu kusoo dhammaaday iyo ummadihii ku xeernaa itaalkoodii aqoontoodu inta ay gaadhsiisnayd iyo inkastaba ilaahay milkiiyo awood ha siiye eh maalin inuu lahaa sulaymaan uu ka soo dhammaatay falamaa qadaynaa calayhi almowta markaanu geeri ku xukunnay maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabbat lard aboorkaa itaalka yar ayaa tusiiya ta'kulu min sa'atah waxay cunaysay bahalkood kubuhu haystay markii uu dhacayna saasaa caddaatay haddii aynu u gallo xagga axkaamta iyo dee aayaadku qiso way yihiin oo qiso ilahay uu nooga warrama weyd cibro iyo casharna waa laga faa'idsayay sidoo kale waxyaabo fiqiya ama arrimo khuseynaya xagga nolosha bani aadamkana iyo casriyada kala duwan dhaqankoodana waa laga faa'iidaysanaya oo aayaadka caqiidada wax badanba iyo qisaska wax badan baa lagala baxa axkaam waxa ay isweydiiyeen culimmadu hal kaanat itamaahiilu mubaaxatan fi shariicati sulaymaan calayhi salaam iyadoo la ogsoon yahay bahalaha taalooyinka iyo waxaa la dhisaya inaanay bannaanayn sharcigeen sharcigaa sulaymaan miyay bannaanayd maxayse ku kala duwan yihin laba qowl baa jiro qowl waxaa odhanayaa sawiradaas waxay ahaayeen kuwo aan ruux lahayn ama dabeecadda iyo dhirta iyo waxaasoo la sawiro una qowlna waxa uu leeyahay maye wax kastaba way taalada ka dhisi jireene sharcigeenna iyo kaasaa kala duwanaayo sharcigaa way ku bannaanayd waxaanay dhacaysa marar badan waxyaaba ummadihii hore shuruucdooda ku bannaanaa inaanu sharcigeenna ku bannaanayn sida baalaha sawirada iyo taalooyinkaas oo kale oo dee la sheeg halkan inay wax bannaanahay laakiin innaga dee waynu ka hadli doonaa xukunkeeda xagga sharciga wuxuunay la mid tahay uun sujuudda shuruucdaa hore sujuudu takriimi waataxiya marka ay tahay salaam iyo cid la maamuusayo sharciyada hore waa iskaga bannaanayd sujuudu laakiin sharcigeenna kuma bannaan wuu diiday rasuulku sala allahu caleyh wasalam ilahay mooy cid makhluuqa in loo sujuudo laakiin qur-aanku wuxuu tilmaamay in aadam ay malaa'igtu u sujuudeen faqacuu lahu saajidiin buu ilahay maaha xataa sujuud foorarsiiya fooda u dhigadaa le qacuu mar haddii la dhaca waxaa kaloo qur-aanku uu tilmaamay nebi ambiyada ka mida in ehelkiisii ay u sujuudeen waa kuma yuusuf inii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin waanay u sujuudeen markii dambe masar ku kulmeen taasoo kulun bay la mid tahy marka sharcigu halkaa waa kaga duwanaa waxaa kale oo ay culimadu isweydiiyeen xukunka labaad ma xukmu tamaahiili wasuwari fi shariicati alislaamiya sharcigeena muxuu noqonayaa bahalaha taalooyinka iyo sawirada waxaa macruufa qisooyin badan inuu qur-aanku eedeeyey maa haadihi tamaahiilu alatii antum lahaa cakifuun nebi ibraahim baa ku canaananaya ummadaasi inay sawiro dul fadhiisteen atacbuduuna maa tanxituuna wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxa uu ku canaananayaa waxa ay qorqorayaan haddana ay caabudayaan xagga sharcigeenna waa mamnuuc nusuustan soo socota awgeed iyo axaadiitan saxiixa ah in bani aadamku uu wax sawiro uu samaysto sawiro xaraam weeye xadiidka u horreeya bukhaari iyo muslim buu ku sugan yihi caaishaa warinaysa wuxuu nabigu yihi ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati aladiina yudaahi'uuna bikhalqi illaah maalinta qiyaamaha cidda ugu cadaab adagi waa dadka khalqiga ilaahay wax kale u egeysiinaya intay wax sawiraan kii ilaahay oo kale sawiraya kuwaasaa ugu cadaab adag buu nebigu yihi waa xadiid saxiixa xadiidka kale saxiixee bukhaari iyo muslim ku suganna waxa uu leeyahy ina asxaaba hadihi suwar yucadabuuna yowma alqiyaama yuqaalu lahum axyu maa khalaqtum dadkan wax sawira maalinka qiyaamaha waa la cadaabaya ilaahayna dhaabad buu udhigaya wuxuu leeyahay wixii a abuurteen waa kana nafgeliya mid kastoo wax sawiri jiray xadiidka kale isaguna bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay abi surca ayaa warinaya oo wuxuu leeyahay waxaan u galay abi hurayra ayaan raacay ninkii madaxdaa marwaan ibnuxakam baan u wada gallay sawiruu ku arkay maa kuwan madaxda waxyaabo yaryar uun iska dhigdhigta miisaska iyo meelaha brotocolaadka iyo waxaa wax yaryaroo fuqa wada taagaya dameer iyo awr yaroo miidhan marka show marwaanna kuwiibuu dhigtay abi hurayra waxa uu ku yihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxa aan maqlay buu yihi abi hurayra nebigoo leh qaala allahu caza wajal ilaahay baa xadiis alqudsi ku yidhi waman adlamu miman dahaba yakhluquka khalqi falyakhluquu dara aw falyakhluquu xaba aw falyakhluquu shaciira yaa ka gardaro badanka wixii aan abuuro kale isku dayay inuu abuuro ha abuureen buu ilaahay yidhi bal quraanjo yar ha abuureen xabad ha abuureen midh yaroo heeda ma jiro xadiidka saddexaad isagana afraad baan leeyahay bukhaari iyo muslim baa isna warinaya ninbaa cabdilaahi bnu cabbaas buu weydiiyey kolkaasaa wuxuu ihi sawirlana sawirla berigaaba waa jiray bal iga sheekee diintu waxay ka qabto kolkaasuu ihi bal soo dhawow wuu soo yaro dhawaaday soo haddana soo dhawow soo dhawaaday kolkaasuu dabeedna madaxa gacanta ka saara wuxuu ihi kugu badin maayo intaa nebiga ka maqluun baan kuu dhiibaya aniguna oo jawaabta nebigaa bixiya waan kuu sheegaya kullu musawirin fi naar wax kas mid kastoo wax sawiraa naartu gelaya yujcalu lahu bikulli suuratin sawarahaa nafsan fayucadabuhu fii jahannam aw fayucadibuhu fii jahannam sawir kasta oo uu sawiray naf baa la gelinayaa koow kolkaasaa dabeetana ilaahay uu ku cadaabaya ma iyagiibaa bukaasaya sidee la odhanaya intaasuu ibnu cabbaas ugu jawaabay markuu arkay ninkii argagaxay oo u egaaday inuu calaf go-ay sida in badan ay dee malaysanayso ama ninkii ku takhasusay uu malaysanayo baa waxau ihi fain kunta laabudda faacila fasawir ishajara wamaa laa ruuxa fiihi war haddaad ka hadhi laadahay waa adigan soo ligane bal wixii dhirta iyo wixii aan naf lahayn sawir macnaa wixii aan ruuxi ku jirin bal kuwaasa sawir buy haddaad artis tahay oo waxa aad ka shaqaynayso bal wixii aan ruux lahayn xaggiisa oo kaca xadiid afraad shanaad lixaad toddobaad oo intaa ka agdhow baa jira ilaa sideedaad oo halkaa dee wakhtigu inagu sii dheeraanayo marka loo noqdo sababta shareecadeennu ay u xaaraantinimaysay bahalkaa sawirka la yidhaahdo waxa ay culimmadu leeyihiin waxa u badan laba arrimood ta koowaad waxa weeyaan taa xadiidku uu ka jawaabayoo ciddan wax sawiraysaa abuurka ilaahay oo kale isku dayaysa abuurka ilaahay oo kalena in la farageliyo maaha siduu ilaahay ku abuuray inaad adigu farageliso maaha oo aad iska bedesho wax uu abuuray inaad istidhaahdo abuurna ma aha waa arrimo ilaahay oo isku xataa erey bixinta laftigeeday hay-addaa waxa la abuuray mashruuca waxa la abuuray xataa taa inaad iska daysaa saxa ilaaha ma abuurtide mush naxnu khaaliqiin ilaahay baa khaaliqa fa tabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin sidaa darteed waa in la idhaahdo waxaan waxa la asaasay iyo waxa la bilaabay waa meeshii la isku haystayl taasi waa mid oo aladiina yudaahi'uuna bikhalqi illaah ilaahay abuurkiisa waa kuwa isu egays kooda u egaysiinaya isku shabahaya iyo midda labaad oo ah waxaan had iyo jeer sawirada la ydhaa iyo sanambaa iska agdhow sawir la arag yaaba sanam unbaa meeshii ka agdhow sidaa daraaddeedba xataa wakhtigan adduunyadu la sheegaya casru nuur casriga u iftiimay leyrka shiteen inuu yahay ayaa xataa ay dul fadhiyaan wixii la odhan jiray sawiradii ayaa ilaa hadda la dul fadhiyaa bagwaanada iyo waxaa baase la caabudayo waa sawirkiibaa weli daba taagan iyo taaladii labada arrimood baa usii mashhuursan oo usii caansan qur-aankuna wuxuu tilmaamay halkii gaalnimadu ay ka soo bilaabantayna waynu sawir ahaa sawir sanam laga dhigay wa qaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waqad adaluu kaiira intaasoo sanam ha ka tegina caabuda bay idhahdeen nuuxyuu idinka kaxaynin intaasoo sanam intoo sanamiba rag wanaagsan magacyaashood bay haayeen oo muuqaalkoodii intoo taala laga dhigay un la taagay dabeetana dadkii lagu lugooyey waxay culimmadu u qaybiyaan bahalka sawirka la yidhaahdo ilamaa iyo afar qaybood bay u qaybiyaan qaybi waxa weeyaan bahalkaa la yidhaha timaalka timaalku waa taalada kaa jidhka iyo har kale ee meeshaa la taagayo lacag badan baaba dadka wareersan kaga baxday iyo dowladaha iyo waxaa had iyo jeer muuqaalada una egeegta wax aada u fara badan baa kaga baxa in shimbir la sawiro iyo in orgac la sawiro iyo mid soo halgamay in la sawiro iyo mid magaalo loogu magac bixiyo in la sawiro lacag aada u fara badan baa ayaa ku baxda waa macruuf taas kaa timhaal baa la ydhaha kol hadduu hadhleeyo waana tan aayaddu ay sheegtay midka labaadna waxa weeyaan asuura mid la ydhaah oo timaalka laftiisu suuro waa la ydhaahdaa laakiin waa magacuu la sii gaar yahay timaalku laakiin sawirku waa wixii ama gacan lagu sameeyo ama wax gidaar lagu sameeyo ama maro lagu sameeyo ee amaha lagu talo amaha lagu calaamadiyo isaguna waa mid kale waxa marka la soo ururiyo isaguna soo raacaya kan imika la isticmaalay asuwar alfotograafiya kan fotograafka isaguna oo isaguna mid gaar ah waayo xagga qaybahooda wey kuwaas xagga xukunkooda baa inoo daran iyo culimmadu waxa ay ka yidhaahdeen xalaal iyo xaaraam marka u horraysa waxaa la isla waafaqsan yahay taa jidhka lihi inay xaraam tahay waa la isla waafaqsan yahay oo dee waa kaa nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam axaadiidta aynu soo marayn waxaa kaluu tilmaamay guriga bahalkaa taalladaasi ay ku jirto magaaladana dhaho inaan malaa'igtu soo gelaynin mar hadduu ay iyo sawirkaasi ku jiro ka gacanta lagu sameeyo ama meel lagu naqshadeeyo isaguna waa sawir la mida isaguna kaa hore oo raacaya waxaa saddexaadoo isaguna mamnuuca sawirba ha ahaadee mar hadduu nooc tacdiima yeesho oo meel sare la saaro oo halkaa lagu daawanayo waxaa haddaba laga soo reebay nusuusta iyadoo la adeegsanayo wixii aan ruux lahayn sidaa ibnu cabaas uu sheegayo waxyaabaha la sawirayo wixii aan ruux lahayn haddii uu maal dhir iyo buur iyo wixii lamidaya waxaa kaloo isaguna ka mida waxyaabaha bannaan wixii alcaabul ciyaal caruurta ay ku ciyaarayaan a iska li daruura baahi keentay uun daraaddeed caruurta iyo dee xiisahooda iyo rabitaankooda in la ilaaliyo qudhiisu waa wax wixii sharciga iska wanaagsan marka haddii aad taallo yarba ha ahaado baashii caruusadii wixii kale maaragtay sawirka ahaa caruurtu mar hadday ku ciyaarayso waa jaais nusuus saxiixina way kusoo aroortay sida la ogsanyaha caaisha radia allaahu canha markuu nebigu guursaday inan yar bahdo caruusada leh inan yar bahayd toddoba jir buu ku guursaday sagaar jirna waa kii kula aqalgalay caruusadaheedaasay iska sidatay waa kii lahaa caashay waxani maxay tahay kolkaasay tihi waa fardo oo waxanina muxuu yahay waa baalal ay leeyihiin kolkaasuu nebigu ku qoslay markaasuu farasun lahu janaaxaan waa faras laba garab leh umaaweelinaya ila soomaalidu waa berigii hore inanta yar markuu ninku arkuu ama hidaraacayo waa loo guurin jira waxaa laodhan jiray hebel iska korso markaa nebigu isagaa korsaday calayhi salaatu wasalaam caruusadeedana waa iska siatay markii dambe inuu nebigu ku yaro qoslay markii ay aragtay bay tihi miyaanaad ogeyn inuu nebi sulaymaan farda duula lahaa kolkaasuu kusii qoslay nebigu caleyhi salaatu waslam iyadii baa fatwo u dhiibtay waaya hablaha yaryarna way kula ciyaari jireen taasina waa midhiska macruufa oo waa waxyaabaha bannaan waxaa kale oo isaguna bannaan haddii sawirku aanu dhammayn ee uu kala go-an yahay isaguna waa bannaan yahay oo caaisha waxay leedahay radia allaahu canha maro sawir lahoo meel ku xidhan ayaan nebigoo maqan kusii xidhay kolkaasuu soo galay markii aan arkay wejigiisii oo isbedelayna waxaan idhi ilaahay wixii aan ku caasiyey ii sheeg waan suulinayaa farta igu fiiqay daahi intaan meeshii ka jaran laba u kala jaray laba barkii baan ka dhigay dabcan may kidfin oo daahii sawirka dhammaystka tirani ku yaalay labaunbay u kala jartay laba barkii may gelisay kolkii horena daahi isku joogu ah marka culimada waxay leeyiin wixii haddaanu dhammaystirnayn sida kur iyo gacan iyo il iyo wixii la mid a dhaka iyo xadiidkaa saxeexa waa loo qabsan karayaa isaga qudhiisana ilaa laba barkiimuunbay gelisee meel may geynin kaa laftiisa faqaactuha fajacaltu minha wisaadatayni falam yucib dalika calay laba barkiimuun baan u kala jaroo nebigu waxba iguma sii ceebaynin halkiibuu iga hadhay bay leedahay caaisha radi allahu canha waxaa saddexaadoo iyadana culimmadu ay isku khilaafeen sawirkan photogaraafka malaaku waa kale waaba iska sahle kaasaa isagu usii daran oo imika dee dadku ay aada ugu ibtilaysan yihiin inta la isku waafaqsan yahay aan soo horraysina waxay isla waafaqsan yihiin haddii daruura ay keentay inuu jaais noqon karo marka horta xaqiiqadiisa la horraysiiyo waxay isla waafaqsanyeen culimmadu kaa berigaa nebigu uu ka hadlayay inaanu hayn karin xagga maahiyadiisa iyo xaqiiqadiisa kii gacanta lagu talayay ama lagu naqshadaynayay kii taalada ahaa midna ma aha waa ka duwan yahay oo dee waa bahalka aaladda lagu isticmaalayo taasi waa midh la isla waafaqsan yahay waxaa kale isla waafaqsanyaen haddii daruura ay keento oo maslaxadii ay ku xidhanto sida dee waxaan sharciga iyo wixii la mid ah inuu jaais noqon karo waxaa saddexaad ay isla waafaqsan yihiin haddii wax qaawan ama wax ceebahoo fitna ay ka imanaysa la sawirayana inuu dee xaraamiyo kuwan jaraa'idka iyo meelaha lagu soo sawiro oo kale ama qofkiioo qaawan oo la sawirayo taasina in xaraam laakiin sawirka aan ku ahayn kaa xaaraanta iyo kaa daruuradu ay keentay ee u dhexeeya muxuu xukunkiisu noqonaya culimmada barhkood way banneeyaan iyabaa cuskanaya maadaama aanu wakhtigaa nebigu jirin oo kanuu nahiyey aanu ahayn maadaam xaqiiqadiisu kaa xaqiiqadiisa ay khilaafsan tahay oo kaasi wax gacan lagu sameeyey buu ahaa laakiin kani waa hadh la joojiyey oo markiise horeba waxaa la idhaahdaa cakis incikaas baa la idhaha waa reflection ay waxaan soo samaynayu soo celinaya wey marka waa xabsu dil harkii oo la joojiyey waxa uu la mid noqon karaa bay leeyihin muraayadii haddaad halkaa iminka muraayad halkaa lasoo dhigo qofku iska eego dee lama nahiyin ee berigaaba waa la isku daawan jiray almuminu mir'aatu akhiihi baa layidhi marka muraayadda qofkii ka soo baxayey oo la joojiyey un weeye wixii soo baxayay oo la joojiyey un buu la mid yahay bay idhaah ta kale ay u daliishadeen waxa weeye ciladan loo xaaraantinimeeye sawirka kan laga heli maayo oo xadiidku waxa uu soo ahaa waa kuwa marka ay wax sawirayaan u egaysiinaya ilaahay khalqigiisii kooda u egaysiinaya kii ilaahay unba harkiisii la joojiyey mooyaane ku kaloo la sawirayaa ma jira bayna cumuuman halkaasay mariyeen qolada bannaynaysa qolyaha kalena waxaa iyaguna leeyihiin waar waxa kaleba ha ku daalayna magaciisa maxaa la ydhaahdaa waxan sawir ma la ydhaahdaa ka sawirana sawirla ma la ydhaahdaa kii sawirayey sawirla la ydhaa bahashan laftigeedana sawir baa la ydhaa naskuna sawir buu diiday haddii dee wax lagu fitnoobayo oo sanamyaan lagu fitnoobayaba kan mid weyn oo meel la dhigta waa laga dhigan karaa oo halkaa laga taagoo da isba la caabudo waa laga dhigan karaa cumuuman waxay isugu khilaafeen cid diidaysa iyo cid bannaynaysa ammaanada sideeda markaynu usoo gudbinno laakiin waxaa lagu soo ururinayaa ama sidaa waraca ahee xalaal miirashadu ay tahay waxa weeye qofka wax baahiya oo u qabtay haddii aanu jirin inuu albankiisa iyo iska eeg eegga iyo raadka reebka iyo waxaasoo dhan inu iskaba dhaafaba kol hadduu wixii noqday wax dee la isku khilaafsan yahay oo wixii baahiyey ay u qabatana dee la isticmaalo mararka qaarkooda waxaa jira wixii uu qofku ama qabanayay ama la fulinayay shakhsiyadiisi iyo jaritaankiisi iyo taqriirkii warbixintii laga soo qorayay qoraal ku xidhanta ku xidhantay sawir way dhacdaa waa nooc daruurada ka mid a wixiiba hadduu istaagaya haddaan la sawirin taasoo kale waa xaaladaha daruurada way noqon kartaa tii sharciga iyo wixii la midii way noqon kartaa laakiin wixii iska luga fidsiya dee kabaradii lala xiimaya faraha badnayda unbay ku wanaagsantah in laiska yaraysto oo laiska daayo waaya aqwaashu way badan yihiine marka aynu soo ururino intaasaynu ku soo ururin karayna waay waxaa kaleaynu raacin lahay marka laba laba muxaadaraynu dee u soconayne aayadda waxaad u guuraysaa suuratu saad ilaa aayaadka axkaamta suuradahan makigaa way ku yaryihiin suuratu saad anaa faatir yaasiin saafaad saddexdaaba waad dhaafaysaa suuratu saad aayadda koob iyo afarta qaala allahu tacaala واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب عفوا أبين قاري نكرر دونا وقت جبا إنك العيسى عدي أن قبصنا والله أعلم إن شاء الله